ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan waa siddeed iyo tobanka bisha shacbaan sannadka kun afar boqol afartan iyo shanta hijriyada qodobada maanta arbacaha barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonno waxaa ka mid ah dagaalka iyo duqaymaha jiida ghaza oo galay maalinkii boqol afartan iyo shanaad oo xidhiir ah wargeys ka soo baxa dalka maraykanka oo sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay u dhabar adeegtay duulaannada uga imaanaya isbahaysiga caalamiga ah ceelal hor leh oo laga soo saaro shidaalka oo laga hirgeliyey waddanka afghanistan swiden oo ku biirtay isbahaysiga nato ee hogaamiyo maraykanka iyo alqaacidada jasiiratul carab oo ka tacsiyeysay geerida sheekh moxamed adawaahiri raximahullah qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya horyaalka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
عرفت الله في النجوى في وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت
waa hagaag qodobadaas oo idil waad dhegaysan doontaan insha allah aynu ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka dagaalka iyo duqaymaha jiida ghaza ayaa galay maalinkii boqol afartan shanaad oo xiriir ah warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya walaalkeena cabdiraxmaan beder dagaalka iyo duqeymaha yahuudu ka wado marinka ghaza kuna gumaadiisu shacabka muslimiinta ee ghaza ayaa weli ka soconaya magaalada waxaana uu galay maalinkii boqol afartan iyo shanaad oo xidhiidh ah waxayna geysanayaan ciidamada yahuudda duqeymo xoogan oo ay ku shiideen dad badan iyadoo dhanka kale muqaamadu ay sii dardargelisay dagaalada ay ku beegsanaysa goobaha iyo saldhigyadii ku sugan yihiin yahuudda ciidamada yahuudda waxay duqeeyeen goob ay ku sugnaayeen dad falastiiniyiin ah waxaana halkaasi ka dhashay khasaaro xoogan oo soo gaaray dadkii ku sugnaa goobtay ka dhacday duqeynta sidoo kale waxay duqeeyeen ciidamada yahuudda manaadiq dhowra oo ku yaala magaalada ghaza waxayna ku dileen ugu yaraan sagaal ruux oo falastiiniyiin ah habeennimadii xalay ciidamada yahuudda waxay madaafiicda goobta ku garaaceen waxayna halkaa ku dileen dad badan oo ay ku jiraan carruur yaryar iyadoo sidoo kale ciidamada yahuudda ay rasaas ooda kaga qaadeen goob ay ku sugnaayeen dad falastiiniyiin ah waxaana halkaa ku shiiday carruur fara badan iyadoo ay dhaawacmeen kuwo kale dadkii ku dhaawacmay weerarkan rasaaseynta ee ka dhacay magaalada khaniyonis ee koonfurta jiida ghaza ayaa la geeyey isbitaalka abuu yuusuf annajaar ee magaalada nafax ku yaala halkaas ayaana xaaladooda caafimaad lagula tacaalayaa manaadiq dhowra oo ku yaala magaalada khaniyonis iyo sidoo kale mandiqad ku taala bariga magaalada ay ciidamada yahuudda ku duqeeyeen madaafiicda goobta waxaana halkaa ku waxyeeloway dad badan oo maati ah iyadoo ay burburiyeen guryo badan oo ku yaala halkaasi guri ku yaala magaalada derilbalax waxay ciidamada yahuuddu ka geysteen duqeyn sababtay dhimasho iyo dhaawac waxaana ka mid ah dadka ku shiiday duqeyntaasi laba carruur oo ka mid a dadkii ku sugnaa guriga iyadoo ay dhaawacmeen carruur kale oo intaa ka badan dhanka isbitaalada caafimaadka ee jiidagaza waxay wajahayaan xaalada aad u liidataa bukaanadii ku sugnaayaana la ildaran daawo la-aan baaxsan oo ka jirta isbitaaladaasi isbitaalka naasir oo ka mid ah isbitaalada ugu waaweyn ee ghaza waxa uu martigelinayaa bukaano badan oo qaba dhaawacyo halis ah iyadoo ay jirto daawo la-aan afhayeenka wasaaradda caafimaadka ee marinka ghaza ashraf alqudra ayaa sheegay in boqol iyo labaatan bukaan oo ku sugan isbitaalka caafimaadka ee naasir ay ku wareejin doonaan isbitaalada kale ee ghaza xaaladda ka jirta isbitaalka awgeed shaqaalaha caafimaadkana ma awoodan inay daryeelaan bukaanada ku sugan isbitaalka naasir oo dhami tirada bukaanada oo aada u badan awgeed isbitaalka waxaa ka jirta koronto la-aan debdeliyihii korontadana waa uu istaagay oksijiinkiina waa uu dhammaaday shida la-aanna waa ay ka jirtaa isbitaalka ayuu yidhi afhayeenka wasaaradda caafimaadka ee maamulka ghaza isagoo intaa raaciyay in isbitaalka naasir uu u baahan yahay dib u dhis deg deg ah si loo badbaadiyo bukaano gaaraya siddeed boqol oo kun oo falastiiniyiin ah dhanka isbitaalka alcawda oo go-doonsanaa muddo ku dhow siddeed iyo toban maalmood ayaa isna la mid ah isbitaalka naasir waxaana uu martigelinayaa bukaano badan isagoo aanan haysanin adeegyo caafimaad oo dhammaystiran yuhuudda ayaa isbitaalka horey ugu diiday inay galaan gurmed bani-aadannimo iyo adeegyada caafimaad ay u baahan yihiin bukaanada ku sugan isbitaalka taasoo keentay inay geeriyoodaan daawacyo badan oo ku sugnaa isbitaalka kadib markay waayeen daawooyinkii u baahnaayeen dhinaca kale subaxnimadii maanta oo arbacaha waxay ciidamada yuhuudda xog ku galeen dhanka kalena ay go-doomiyeen deegaano iyo muqayimaad dhowr ah oo ku yaalan deegaanada daanta galbeed waxayna halkaasi dhibaatooyin ugu geysteen dadkii deganaa xabsiyada ayayna u tixaabeen dhalinyaro badan oo falastiiniyiin ah ciidamada yuhuudda waxay xoog ku galeen muqayimka jiniin ee daanta galbeed waxay sidoo kale weerar rasaaseen ay ka geysteen muqayimka waasida isla daanta galbeed dad badan oo falastiiniyiin ayaana ku dhintay weerarkaasi magaalada ramullaha deegaano hoos yimaada waxay sidoo kale ka geysteen weerar kuwaasi la mid ah waxayna cagta mariyeen dhulbeereed ballaaran oo ay ku beeran yihiin dalagyo kala duwan waxayna dhibaateeyeen dadkii lahaa dhulbeereedkaasi geesta kale ciidamada muqaawamada ayaa yahuudda la galay dagaalo toosa iyo weeraro ay u adeegsadeen gantaallo culus waxaana halkaasi khasaare lixaad le dhabarka loo saariyey yahuudda waxaana laga dilay askar badan iyadoo laga dhaawacay kuwo kale waxaa sidoo kale lagu gubay gawaari badan oo iskugu jira kuwa ciidanka xambaara iyo kuwa gaashaaman dagaalyahanada muqaawamada waxay iskahorimaad ka dhacay khanyonis la galeen yahuudda waxaana iskahorimaadkaasi looga itaalroonaaday askarta yahuudda iyadoo sidoo kale gaari mikraaf ah gaari cagafcagafa iyo gawaari gaashaaman oo dhammaantooda ku socdaalaya muqayimka khanyonis ay ciidamada muqaawamada ku beegsadeen gantaalka alyaasiin waxaana goobtaasi ku basbeelay dhammaan gawaaridii la beegsaday waxay hoobiye ku garaaceen ciidamada muqaawamada isku imaatin ay ku sugnaayeen yahuudda khasaare ayaana ka dhashay duqayntaasi sidoo kale waxay burburiyeen ciidamada muqaawamada gaari gaashaaman oo maraya xaafadda zaytuun ee magaalada ghaza gantaalka alyaasiin boqol iyo shan ayay dagaalyahanada muqaawamadu ku beegsadeen gaari cagafcagaf ah oo ku sugnaa xaafadda azaytuun halkaas ayuuna ku basbeelay gaarigii cagafka ahaa iyagoo sidoo kale weeraray saldhiga ay ciidamada yuhuudda ku laayeen bariga xaafadda azaytuun ee magaalada ghaza kooxaha muqaawamada waxay shaaca ka qaadeen in dagaalyahanadooda ay weerar dabagalla u dhigeen ciidamo ka tirsan yuhuudda oo ku socdaalaya zaytuun weerarka kamiinka ayaana ku bilowday miino dhulka lagu aasay kadib waxaa xigay rasaas in muddaha qaadatay kooxaha muqaawamada waxay shaaca ka qaadeen in afar labaatankii saacee lasoo dhaafay dagaaladii ka dhacaya zaytuun ay ku dileen toddoba askari oo yahuudda halka ay ku dhaawaceen kuwo kale oo intaa ka badan iyagoo sidoo kale sheegay in askari yahuudda ay ku dileen weerar qaansi ama shiish ah oo ka dhacay magaalada khanyonis ee koonfurta jiida ghaza gawaari badan oo iskugu jira gawaarida gaashaaman kuwa loo yaqaana mikraaf gawaari cagafcagaf ah iyo kuwa ciidamada qaada ayay sidoo kale afar labaatankii saacee lasoo dhaafay ku basbeeliyeen xaafadda azaytuun iyagoo u adeegsanaya hub ku haboon gawaaridaasi tan iyo markii uu bilowday dagaalka waxaa ciidamada yahuudda laga dilay in ka badan laba kun sagaal boqol siddeetan iyo kow oo askar iyo saraakiil iskugu jirta halka laga dhaawacay kun afar boqol labaatan iyo kow kale dhinaca kale soddon askari oo ka tirsan ciidamada yahuudda ee xasuuqa ka wada ghaza ayaa isbitaalka loola cararay kadib markii uu ku soo booday xanuun aada u daran warbaahinta yahuudda ayaana sheegtay in laba ka mid a askarta ay xanuunka u dhinteen waxayna dhakhaatiirta yahuuddu sheegeen in xanuunkan uu ka dhex dilaacay askarta xilli ay ka dagaalamayaan jiida ghaza ugu dambeyntii waxaa heer gabagaba maraya wadahadal la doonaya in xabad joojin waarta laga gaaro dagaalka bilaha qaatay ee ka soconaya magaalada ghaza ee dhulka falastiin john baiden madaxweynaha maraykanka ayaa shaaciyey in maamulka yahuudda uu ogolaaday inuu saxiixo xabad joojin socon doonto afartan maalmood oo xidhiidh ah kadibna ay xigi doonto wadahadal lagu soo afjaraya dagaalka isagoo u waramaya shabakada n b c ayuu bayden yidhi israa'iil waxay ogolaatay inay joojiso howlgalka milatari inta lagu guda jiro bisha ramadaan warbaahinta ayaa heshay qaar ka mid a qodobada heshiiska cusub oo dhaqangeli doona isniinta soo socota waxaana ka mid ah qodobada in dhinacyada shuruud la-aan xabadda joojiyaan iyo in la suurageliyo maxaabiis isweydaarsi labada dhinac ah wadahadal maalmo badan qaatay oo garabka siyaasadeed ee xogaga muqaawamada iyo yahuudda uga socday magaalada baariis iyo dawxa ayaa ugu dambeyn lagu heshiyey in dagaalka la hakiyo laga bilaabo isniinta soo socto ila wareedye ayaa sheegaya in kooxaha muqaawamada ay sii deyn doonaan afartan maxabuus oo yahuudda ah oo u badan dumar iyo dadka waayeelada ah halka yahuudda iyo xabsiyada kasii deyn doonaan afar boqol oo maxaabiis oo muslimiin ah dhammaantoodana kuwa ku dhacay xukuumada adag maxaabiista la sii deeni doona waxaa ku jira kuwa ay yahuudda dib u xidheen sanadkii labada kun iyo kow iyo tobanka kolkaasoo uu dhacay heshiiskii lagu sii deenayey askarigii galcaad shaaliid wararka ayaa intaa ku daraya in yahuudda ay ogolaatay in shacabka ghaza ee ka barakacay guryahooda ay dib ugu soo laabtaan magaalooyinkooda kooxaha muqaawamada ayaa miiska soo saaray shardi ah inaysan xabadda joojinin ilaa laga fuliyo dalabaadkooda ah in halkii maxabuuse ee yahuudda lagu bedelo toban maxabuus oo muslimiin ah iyo in maalin kastoo marinka ghaza la soo geliyo shan boqol oo gaadiidka xamuulka si shacabka tabaalaysan loo gaarsiiyo gargaar bani aadannimo
في جزري عرفت الله وكالأنهار تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa markanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey caalamka waxaa soo jeedinaya walaalkeen maxmed shaqaali ceelal horleh oo shidaal ayaa laga hirgeliyey oo laga soo saaray dalka afghanistan dalka afghanistan ee dhaca qaaradda aasiya ayaa ku tallaabsanaya horumar dhan weliba ah iyadoo xukuumadda islaamiga ah ay juhdi ballaaran ku bixinayso kobcinta dhaqaalaha iyo sidii ay bulshada u gaari lahayd isku filnaansho dhammaystiran ku dhowaad toban ceel oo laga soo saaro shidaalka ayaa lasoo warinayaa in laga hirgeliyey dalka afghanistan arrinkaas oo qayb ka qaadanaya horumarka ka jira dalkaas wasaaradda macdinta imaarada islaamiga ah ee afghanistan ayaa shaaca ka qaaday in toddoba ceel oo shidaal cusub laga hirgeliyey mandiqada shidaalka hodanka ku ah ee amudarya ee ku taala gobolka sarbool ee waqooyiga dalka afghanistan afhayeen u hadlay wasaaradda macdinta imaarada islaamiga ah ee afghanistan ayaa shaaca ka qaaday in xajmiga soo saarista maalinlaha ah ee howlgelinta ceelasha shidaalka cusub uu gaarayo kun saddex boqol iyo konton tan waxa uu intaa ku daray tirada ceelasha shidaal ee ka howlgalaya ay dhan yihiin afar iyo labaatan ceel taas oo muujinaysa in sanadkan gudihiisa la qodi doono saddex iyo labaatan ceel oo cusub ku dhowaad kun iyo shan boqol oo ruux ayaa ka howlgalaya islamarkaana xoogooda kaga magacaashaya goobaha shidaalka laga qodayo ee ku yaala mandiqada abudarya ee ka tirsan gobolka sarabool ee waqooyiga afghanistan xukuumadda islaamiga ah ayaa adkaysay inay ballaarinayso hanaanka soo saarista shidaalka si ay afghanistan uga mid noqoto dalalka soo saara shidaalka halkii ay soo dhoofsan lahaayeen marka laga yimaado maamulka islaamiga ah oo si adag uula dagaalamayo fasaadka iyo amni darada ayaa waxaa haddana dhan weliba xukuumadda ay juhdi ballaaran ku bixinaysaa sidii bulshada muslimiinta ah looga horumarin lahaa dhan weliba islamarkaana uu dalka noqon lahaa mid ay u horumarsan yihiin waxsoo saarka dhinac weliba ah muddo ka badan labaatan sano oo isbahaysiga saliibiga ah ee maraykanka u hogaamiyo ay duulaan ku joogeen dalka afghanistan kadib ayaa waxa uu dalka galay marxalad cusub oo barwaaqay oo amni ah bulshada ku dhaqan dalka afghanistan ayaa si weyn ugu riyaaqay nidaamka islaamiga ah iyagoona sheegay inay wax walba u hurayaan sidii ay u difaaci lahaayeen maamulka islaamiga ah ugu dambeyntii muddo is-hor istaaga kadib dowladda sweden ayaa ku biirtay isbahaysiga gaashaanbuurta neto xukuumadda sweden ayaa si rasmi a u cilaamisay inay si buuxda ugu biirtay gaashaanbuurta neto ee hogaamiyo maraykanka dhowaan baarlamaanka dalka sweden ayaa qalinka ku dugay inay si buuxda ugu biireen gaashaanbuurta neto ku biiritaanka sweden ee isbahaysiga waxaa ka horgudbanaa dowladaha kale ah turkiga iyo hungari kuwaasoo ansixiyay inay dowladdan ku biirto ururkaas ogolaashaha inay sweden kusoo birto gaashaanbuurta neto ayaa waxaa bixiyey baarlamaanka dalka turkiga james antony baler oo ah xogeeyaha guud ee neto ayaa si diiran usoo dhoweeyey tallaabada ay qaaday sweden sweden ayaa muddo lagu qiyaasay sideed iyo toban bilood ka hor u hanqaltaagaysay sidii ay ugu biiri lahayd isbahaysiga la magacbaxay gaashaanbuurta neto dowladdii doonaysa inay ku biirto gaashaanbuurta neto ayaa waxaa laga doonayaa inay dhammaan ansixiyaan xulufada ku buhoobay gaashaanbuurta neto kuwaas ogolaasho laga doonayo hadda dhammaan xulufada ayaa ansixiya sweden xukuumadda sweden waxay naga dhigaysaa dhammaanteenba kuwo xoogan oo ammaan ah ayuu yidhi james stoltember oo ah xogeeyaha guud ee gaashaanbuurta neto olof kristanson oo ah ra-iisul wasaaraha waddanka sweden ayaa ka hadlay kubiiritaanka neto ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay fulinayaan shaqooyinka guud ee la qabanayo maanta waa maalin taariikhi ah dhammaan baarlamaanada dalalka xubnaha ka ah neto waxay hadda u codeeyaan inay sweden ay ka mid noqoto neto ayuu yidhi ra-iisul wasaaraha waddanka sweden waxa uu sidoo kale sheegay in dalka sweden uu difaaci doono madax banaanadiisa waddanka sweden ayaa noqonaya dalkii labiyo soddonaad ee ku biira isbahaysiga neto ku biiritaanka dalka sweden ee gaashaanbuurta neto ayaa kusoo aadaya kadib markii finland ay bishii abriil ee lasoo dhaafay laba kun saddex iyo labaatanka ku biirtay isbahaysiga neto oo uu hormuudka u yahay dalka maraykanka isbahaysiga gaashaanbuurta neto ayaa caalamka islaamka ka geystay ilaa iyo haatanna ku haya dhibaatooyin aada u daran marka laga yimaado dhibaatooyinka ay u geysteen dadka muslimiinta waxaa isbahaysigan soo gaaray jab aada u xoogan kaasoo ay kala kulmeen mujaahidiinta caalamka waxaana jabkii uu qaraaraa uu ku qabsaday dalka afghanistan halkaasoo muddo ka badan labaatan sano ay duulaan ku joogeen ayna iskaga soo baxeen iyagoo madaxa fuuririnaya ayna dhabarka ku sitaan khasaare lixaad leh
في جزري عرفت الله وبالأنهار إذ تجري عرفت الله فسبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wargeys ka soo baxa dalka maraykanka ayaa warbixin uu daabacay wuxuu ku sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay u dhabar adeegtay duulaanada uga imaanaya isbahaysiga caalamiga ah ee uu hogaaminayo maraykanka warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya walaalkeen maxamed ciise mid ka mid ah wargeysyada ugu afka dheer dalka maraykanka ayaa soo daabacday warbixin uu kaga hadlayo xaaladda dalka soomaaliya gaar ahaan arrimaha ammaanka siyaasadda iyo dhaqaalaha wargeyska new york times ayaa sheegay in dhaqdhaqaaqa jihaadiga ee al-shabaab uu ka gudbay sharqoolo dhowr ah oo quwadaha shisheeye iyo kuwa maxalliga ah ay doonayeen inay ku wiiqaan si ay soomaaliya ugu hirgeliyaan nidaam dimuqraadi ah ugu horeyn wargeyska ayaa warbixinta ku dahfuray in bartamihii sanadkii labada kun laba iyo labaatanka ay al-shabaab wajahday dagaalo culus oo lagu qaaday balse ay si adag isaga difaacday islamarkaana hadda iyagoo awood leh lasoo gaaray wakhtigii ay dalka soomaaliya isaga bixi lahaayeen ciidamada afrikaanta ee admis xasan sheekh maxamuud oo ah madaxweynaha dowladda federaalka ayaa waraysi uu new york times ku siiyey xafiiskiisa muqdisho wuxuu uga hadlay caqabadaha faraha badan ee uu maamulkiisu wajahayo wuxuuna tusaale usoo qaatay khilaafka kala dhexeeya dowladda itoobiya gurgurta ayaa wargeyska new york times u xaqiijiyey in abay axmed ra-iisul wasaaraha itoobiya uu maalin ka hor intii aan la saxiixin heshiiskii badda uu xiriir la soo sameeyey una sheegay inuu muuse biixi yimid adis ababa abay waa isoo wacay maalintii uu heshiiska saxiixay habeenkii ka horreeyey waxa uu ii sheegay inuu muuse biixi booqasho uun ku joogo adis ababa sidaasi waxaa yidhi xasan sheekh isagoo gacmihiisa ku garaacaya miis uu dul fadhiyey wargeyska ayaa warbixintiisa ku xusay in dowladda federaalka ay hadda dhex taagan tahay isgoys aysan ogeyn halka ay ugu dhaqaaqayso ayna sugayaan caqabada dhowr ah oo isbiirsaday waxaana caqabadahaas ugu waaweyn midda al-shabaab maadaama ay dabayaaqada sanadkan ee soomaaliya isaga baxayaan ciidamada shisheeye admis al-shabaab ayaa si joogto ah u fuliya weeraro laayaan ah oo ay ku soo afjarayso xeryaha maleeshiyaadka dowladda ee dalka dibaddiisa lagu soo leeliyey xasan gurgurta ayaa si uu u daboola fashilkiisa wuxuu ku hadaaqay in markii uu talada qabtay uu la kowsaday dhibaatooyin isbiirsaday sida abaaro fatahaad dagaalka al-shabaab iyo arrimo kale new york times ayaa warbixinteeda kusoo qalindaartay azmada dhaqaale ee nidaamka xasan sheekh ka riday dalka soomaaliya iyo heshiisyada lagu boobayo kheyraadka ee uu la saxiixday dowladaha shisheeye xasan oo taagan isgoyska helistiisa leh ayaan si aan isbarqabasho lahayn wuxuu dowladda turkiga ula saxiixday heshiis dhigaya in muddo toban sano ah atraagtu daldashaan kheyraadka dhex ceegaaga biyaha soomaaliya sidoo kale wuxuu dowladda maraykanka la galay heshiis dhigaya in dalka laga dhiso shan saldhig oo ay ku baxayso lacag dhan boqol milyan oo dollar dhammaan heshiisyadan mugdi badan ayaa ku gadaaman warbaahinta iyo qolyaha baarlamaanka looma soo bandhigin nuqulo ay ku cad yihiin sida loo kala qaadanayo dhaqaalaha ka soo xaroonaya badda soomaaliya iyo wadarta dhaqaalaha soo xaroon doono marka laga hadlayo dhaqaalaha soomaaliya waxaa magaalooyinka waaweyn oo ay muqdisho ugu horeyso ka jira sicir barar shaqo la-aan iyo hoosu dhac weyn oo ku yimid dhaqaalaha qof walba oo soo gala bishii waxaa dhulka galay ganacsigii dhulalka kadib markii qoyska madaxweynaha iyo xubnaha xisbigiisa ay ku dhaqaaqeen dhulbab xargaha goostay kaasi oo dhaliyey iska hor imaadyo ay dad badani ku dhinteen kuwo kalena si qasab ah guryahooda loogu barakiciyey mas-uuliyiinta dowladda federaalk ayaa ku doodaya in heshiiskii etoobiya iyo somalilan dhex maray uu halis gelinayo la dagaalanka ka dhanka ah jihaadiyiinta al-shabaab
وفي جزري عرفت الله وكالأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaag barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan alqaacidada jasiirat alcarab ayaa ka tacsiyeysay geerida sheekh moxamed adawaahiri raximahullah warbixin ku aadan bayaan ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee almalaaxim waxaa soo jeedinaya walaalkeen cabdifataax faarax mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratulcarab ayaa soo saaray bayaan tacsiya oo ku aadan geerida sheekh moxamed addawaahiri oo ahaa da-da ka yar sheekh ayman addawaahiri kaasoo dhowaan ku geeriyooday waddanka masar bayaanka oo ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee almalaaxim waxay hogaanka alqaacida ee jasiiratulcarab ku direen tacsiyo ku socota guud ahaan ummadda muslimka mujaahidiinta iyo ehelada sheekha geeriyooday waxaa ummadda muslimka iyo mujaahidiinteedaba ku habsaday musiibo weyn oo ka dhigan geerida nin rajul ka mid ah rijaasheeda oo ah injineer moxamed bin moxamed bin rabiic addawaahiri kaasoo maalintii talaadada saddexda shacbaan kun afar boqol afartan iyo shan ku dhintay magaalada aljiiza ee masar oo ahayd halka uu ku dhashay kadib cimri dheer oo dhaafay toddobaatan sano oo uu ku bixiyey u adeegidda diintiisa iyo ummaddiisa muslimka ah ayaa lagu yiri qeybaha hore ee bayaanka ka soo baxay alqaacidada jasiiratulcarab waxaa bayaanka lagu soo hadal qaaday qoyska uu ka soo jeedo sheekh maxamed addawaahiri gaar ahaan awowayaashii dhalay aabihii iyo awowayaasha hooyadii kuwaas oo looga markhaati kacay inay ahaayeen aqoon-yahano isku darsaday cilmiga shareecada iyo culuumta maadiga ah awowga aabihii waa sheekh al axmedi addawaahiri wuxuu ka mid ahaa mashaa'iqdii al ashar isagoo lagu naaneysi jiray shaykhul islaam awowga hooyadii waa doctor cabdulwahaab cazaam oo ahaa hormuudka kuliyadda aadaabta iyo madaxdii hore ee jaamacadda alqaahira amaa aabihii moxamed bin rabiic addawaahiri wuxuu ahaa hormuudka kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda ceynuushamsi ayaa lagu yiri bayaanka mar laga hadlayey aqoonta iyo maqaamka ay lahaayeen qoyska barakaysan ee sheekh moxamed addawaahiri marka laga hadlayo aqoontii diineed iyo waxqabadkii uu ku tilmaamnaa injineer sheekh moxamed addawaahiri wuxuu bayaanka ka soo baxay alqaacidada jasiiratul carab tilmaamaya in sheekhu maktabadda islaamiga ay ku soo daray mu-alafaad muhiim ah oo ka qayb qaatay in dhallinyarada muslimiinta la kobciyo aqoontooda diimeed lagana towjiheeyo masaa-il muhiim ah taasina waxay keentay in dhallinyaradu ku baraarugaan muhiimadda ay leedahay ka hortagga xarakaadka calmaaniyadda u ololeeya ee ka jira dunida muslimka ah mar laga hadlayay culimmada uu sheekh maxamed addawaahiri cilmiga shareecada ka qaatay waxaa ka mid ahaa sheekh cabdilmuxsin al cabaad sheekh safar al xawaali iyo sheekh al qurbuush oo ahaa imaamka masjidka nebiga sala allahu calayhi wasalam sheekh moxamed addawaahiri allah u naxariistee wuxuu sidoo kale ka mid ahaa golaha shuurada ee jamaacadii al-jihaad al islaami ee ka jirtay dalka masar markii dambena u soo guurtay afghanistan iyo suudaan marka laga hadlayo juhuudda ballaaran iyo dadaalada lagu xasuusanayo sheekh moxamed addawaahiri bayaankana lagu sheegay waxaa ka mid ahaa kaalintii uu ka qaatay taakulada iyo taageerada muslimiinta albaniya iyo koosafo ee wajahayay duulaanka serbiyiinta dowladda albaniya oo kaashanaysa sirdoonka maraykanka ayaa howlgallo raafa ka samaysay dalka kuwaasoo ay ku raadinayso ducaadda muslimiinta ee taageerada iyo garabka u ahaa muslimiinta waxaana xilligaasi uu sheekh moxamed addawaahiri isaga soo cararay dalka albaniya isagoo maraya dalka imaaraadka carabta ayaa waxaa gacanta ku dhigay ciidamada ammaanka ee dalkaasi muddo kadibna waxaa sheekha iyo sideed ka mid ah walaalihiisa mujaahidiinta loo gacangeliyey xukuumaddii masaarida halkaasoo ay ku wajaheen axkaam jaa'ir ah oo u dhexaysay dil toogasho ah ama xabsi daa'in wuxuu tusaale u ahaa akhlaaqda dulqaadka iyo sabarka isagoo imtixaano badan kula kulmay xabsiyada imaaraadka iyo masar wuxuu la kulmayey intii uu noolaa noocyada kala duwan ee tacdiibka jireed iyo midka nafsiga dunidana wuxuu ka tegay isagoo noloshiisu ay weli ku xirnayd xabsiyada maadaama qasab looga dhigay in haween kasta uu ku soo hoydo saldhigga booliiska ee magaalada maalinkiina uu xaafadiisa aado allaha u naxariisto naxariis ballaaran wuxuu ahaa jabal aan u hogan cadowga kuna sugan mabda'a jihaadka caddaynta xaqa iyo uhiilinta qadaayaadka ummadda muslimka ah ayaa lagu yiri bayaanka tacsida ee ka soo baxay mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab loogana tacsiyeyey geerida ku timid sheekh moxamed addawaahiri oo ah da-da ka yar sheekh ayman addawaahiri dhowaan ayay ahayd markii uu dalka masar ku geeriyooday sheekh moxamed addawaahiri oo ka mid ahaa culimmada ku camalfalay cilmigooda wakhtigiisa ugu badanna u huray islaamka iyo muslimiinta sheekha ayaa sannadihii u dambeeyey wuxuu la noolaa xanuuno kala duwan isagoona habeen waliba ku qasbanaa inuu ku hoydo saldhigga booliiska taasoo ka dhigan in weli uu maxbuus ahaa maadaama aanu haysan xoriyad buuxda waxaa geeridiisa ka tacsiyeeyey shakhsiyaad isugu jira aqoon-yahano iyo culimmada diinta islaamka alqaacidada jasiiratul carab ayaana noqonaysa jamaacadii ugu horeysay ee jihaadi ah ee ka tacsiyeysa geerida sheekh moxamed addawaahiri allaha u naxariistee ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق guud ahaan intaas ayaan ku soo afmaraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala uma walaalaha barnaamijka nagala qaybgalayo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaan illaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تعلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله